magaalada baladweyne oo dhacda bartamaha dalkeena soomaaliya waxay muhiim u tahay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga dalkeena soomaaliya ha yeeshee bulshada magaaladan waxaa muddo dhowr bilooda haysto caqabado aan weli xal loo haynin taas oo ah in gebi ahaanba laga diiday lacagta shilinka soomaaliga ah dhagaystay haddii aan kuu sheekeeyo waxaa suurtagal ah in weedhayda qaar dhagahadu ay diidaan oo aysan aqbalin taas oo ah in magaalo soomaaliya ka mid a laga isticmaalo lacagta doolarka maraykanka oo keliya iyadoo gebi ahaanba layska diiday lacagta shilinka soomaaliga ah haddii aad tahay kabaarmooge aan kula socodsiiyo xaaladda dhabta ah ee beledweyne ka taagan hadda waxaan ku suganahay bartamaha magaalada beledweyne waa goobo ay ku yaalaan dukaamo laga adeegto maqaayado iyo goobo kale oo ganacsi yaryar ah bal aan la sheekaysto qaar ka mid ah bulshada magaalada iyo sida ay ugu dhibka qabaan adeega e v c balaska kadib markii meesha laga saaray lacagtii shilinka soomaaliga ah oo beri hore ka soco jirtay magaalada beledweyne anaga e v c-ga waa ku rafaadnay maadaama aan dad shaahleyna waana ku dhibtoonnay dhibaatadeed waa ku rafaadnay annaga sintiyaashaan socdo oo wareegana waa ku dhibtoon waana ku rafaadnay waxa si gaar caqabadaha aa kala kulantay maxaa ka mid a wallaahi lacaga caadi noo soo gali jirta marka hore oo barakale hadda wax barakale maba aragnaba maadaama uu e v c-ga soo u bilowdaba wax barakaleba indhaba ma saarnaba qofkii koob shax ka cabaaya mise sinti ayuu tuuraya
sintiyaalow tuuraa wallaahi toban iyo shan sintiyow tuuraa mar meel kale ku qaldoomee mar waa aragnaa mar ma aragno waa ku dhibtoonna annaga waana ku rafaadnay e v c-ga horta e v c horta waa balaayo loo baahan yahay waana balaayo waana loo baahan yahay haddana wuxuu balaayo sii noqday lacagtii caddaankeed waa la diiday shilin soomaali waa la diiday e v c basaa socdaa la lahay santi santiyaa loo tuura toban santiyaa la lahay adiga qof aana tuuray aqoonni adi haddaa taqaan qofkaad u tuurina ma yaqaano badanaa caqalado badan dhibaato badan dadkii uu iska hor keenay qofkii waxgadanay iyo qofkii ganacsadaa ahay iyo qofkii wax u baahnaa inta wuu iska hor keenay e v c dhibaataa ku qabnaa waayahay hadda koob shaaxa kuu shuban koobkan shaxa cabaysid meeqa sintiyaa lagaa rabaa koobkaa shaaca gabirtu waxay rabtaa labaatan senti miyaa soddon sentiyaa baa toban iyo shan senti ku haysaa wallaahi dhibaato lahay ma tuuri aqaan aniga hadda daacada iga tahay toban senti labaatan senti bisaa tuuri aqaa wallaahi toban shan senti ma tuuri aqaa hawshii adeegu waa maxaa dhacay dheh hadda gabartaa shan iyo toban senti gula hadda adinkaaba gartayna geli doono markaa waraysigaada dhamaysato maba tuuri aqaan aniga adinka u tuuraa ayadii shili soomaaliya waynu taagi jirno ama nus doolar intuu tuurto casayo laga casayaa ka daba qaraaban jiray dadka casayaan loo sii marin jiray bac biyaahay keeni jirto bac biyaha lagu daba darsan jiray waa eber hadda shaacii qallayl lacab sii socway santiyaal tuur dhibaato socoto waa cabdulcasiis waa wiil da'diisa aan ku qiyaasay laba iyo toban sano jir waa caseeye u shaqeeya hooyadiis oo tiro carruura haysato waxaan fadhinaa labadeennu afaafka hore ee hotel beerula waxa uu iga sheekaynayaa dhibaatooyinka ka haysto lacagta e v c balaaska kadib markii meesha laga waayey lacagtii shilinka soomaaliga ah lacagtii oo lagu tuurin oo lagu tuur lagu dhaha adiga waa iska aaminay telefoonka ismarkii daadin waa lagu diidaa
aad telefoon ma wadataa maya
marka lacagaha aad shaqaysatid xaggee lagugu tuuraa
ninaa lagu tuura ayaa aruuray ismarkii shin soomaaliga jiri lacag caadaa lagu siinaa moogta haddana lacag maha iyo waxaas iyo anoo baahan
shaqadii lacagtii aa heli jirtay waagii hore iyo hadda lacagta farqiga u dhexeeya bal ka waran
lacagta olka hor jira aa badan maxaaskiidan ah khayaaban iyo ko i tuurna ku tuurnidhayn